wararka ka imaanaya gobolka amxaarada ee uu ka socdo dagaalka adag ee u dhexeeya militariga iyo kooxda faano ayaa ku waramaya in ciidamada itoobiya ay toogasho ku dileen baadari itoobiyaan ah iyo qaar ka mid ah ardaydiisa xilli ay ku sugnaayeen kiniisad ay ku cibaadaysanayeen baadariga la dilay ayaa ku sugnaa kiniisadda ortodhikiska ee lagu magacaabo tawaheedo taasoo ku taala degmada rayaalameeta ee magaalada wajatimuuga ee gobolka amxaarada waxaana toogashadaasi ay dhacday habeenkii khamiista sida ay tabisay warbaahinta gobolka amxaarada ciidamada itoobiya ayaa weerarka ay ku qaadeen kiniisadda waxa ay ku dileen baadariga oo lagu magacaabi jiray mirigeta gabramedin iyo afar ka mid a ardaydiisa halka ay sidoo kale weerarka ku dhaawacmeen ugu yaraan shan ruux oo ka mid ah adeegayaashiisa warbaahinta gudaha ayaa ku warantay ninka la dilay in muddo afartan sano uu ahaa baadari sida ay ku warameen ilo wareedyo goobjoog u ahaa dhacdada lagu laayay baadariga iyo xertiisa ciidamada itoobiya ayaa gudaha u galay kiniisadda tawaheedo waxaana ay rasaas ku fureen dadkan oo xilligaasi ku cibaadaysanayay gudaha kiniisadda waxay intaa ku dareen in xilliga weerarku dhacay aysan goobta ka soconin wax dagaallo ah oo u dhexeeya ciidamada militariga itoobiya iyo kooxda vano oo ah maleeshiyaad maxalli ah oo dagaal kula jira dowladda itoobiya sababta ay ciidamada itoobiya u laayeen baadariga iyo xertiisa ayaa dadka deegaanka qaarkood waxa ay ku tilmaameen in baadariga uu samaynayo dawadhaqameed ay isticmaalaan maleeshiyaadka vano si ay ugu daaweeyaan dhaawacyada ka soo gaara dagaalada ay kula jiraan ciidamada itoobiya taas ayaana keentay baa la leeyahay in ciidanka itoobiya ay baadariga iyo xertiisaba si bareer ah u toogtaan itoobiya waxaa ka socda dagaallo adag oo dhinacyada dagaalamaya aysan ilaalinaynin dadka shacabka ah waxaana meelaha ugu daran ee dagaalada ay ka socdaan ka mid ah gobolka amxaarada halkaas oo dowladda itoobiya ay awoodi la'dahay inay maquuniso kooxda vano